liiska cusub ee baarlamaanka federaalka uu soo bandhigay guddiga farsamada xulista baarlamaanka ayaa ka kooban laba boqol iyo laba xildhibaan kuwaasoo ay ku jiraan baarlamaankii hore ee soomaaliya wasiiro ka tirsanaa xukuumadda wejiyo ku cusub saaxadda siyaasadda oo aqoon-yahano iyo siyaasiyiin qurba jooga ay ka mid yihiin kuwaasoo qaarkood kamid a musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada dalka iyo haween aan tiro badnayn taa oo ka dhigan in saamiga loo qoondeeyay dumarka inay ka helaan baarlamaanka aanay helin xaliime ismaaciil ibraahim waa la guddoomiyaha guddiga farsamada baarlamaanka waxaana ay v o a u sheegtay in tiradan ay usoo bandhigeen sidii uu u furmi lahaa shirka ugu horeeya baarlamaanka maalinta isniinta kolkaasoo xubnaha cusub la dhaarin doono si ay u doortaan ninka ugu da-da weyn dabadeedna loo gudbo doorashada guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa liisaska dhimanna ay rajeynayaan in beeluhu ay soo dhamaystiraan waxaana ay sheegtay in maalinta berito ah la siin doono xildhibaanada cusub kaararka aqoonsiga tirada liiska xildhibaanada ee aa ansixinay ilaa iyo hadda waa boqol iyo labo waxaana waaye hor udac waaye waa intii ilaa iyo hadda aan qabanay sababta aan hadda usoo sheegnana waxa waaye waxaa la rabaa bisha labaatankeedaba baarlamaanka inuu furmo waxauna yahay hordac waxaa soo socda liisaskii kale oo hadda howl ku jiro aan marinayno baaritaankii kuwaas marasee waa soo saareyna beelaha qaarkood oo xoogaa aysan kasoo dhamaanin ayagana waa ka sigeynaa iyo guddoomiyaha guddiga farsamada xaliime yari ayaa intaa ku dartay inay shaqo adag u galeen sidii ay usoo bandhigi lahaayeen baarlamaan karti leh siday tiri ee wax badan kaga bedelaan xaaladda soomaaliya islamarkaana ay kaga duwanaadaan baarlamaankii hore waxa aan ku dadaalaynana waxaa waaye labaatan sanaan soomaaliya dhib kusoo jirtay bal dhibkaas inaan ka bixi karno oon jiho kale yeelan karno inaan heli karno baarlamaan maxaa yeelay laba iyo toban sano aa baarlamaan lasoo lahaa markastana waxaan u jeednay in jawiga ay ku socotay ama jihada ay soomaaliya ku socotay aysan aada isu bedelaynin waxaan marka ku dadaalayna inaan helno baarlamaan wax bedeli kara samaka bixin kara dhibaatada ka saari kara soomaaliya soomaaliya dejin kara nabad u abuuri kara horumar u abuuri kara saasaan ku fakarayna sidoo kale liiska baarlamaankan waxaa ka dhex muuqda ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli maxamed cali guddoomiyihii hore shariif xasan sheekh aadan guddoomiye ku-xigeenkiisii cabdiweli sheekh ibraahim muudey iyo xubno aada ugu dhadhow siyaasad ahaan dhismaha baarlamaankan ayaa lagu saleeyay hannaankii awood qeybsiga beelaha soomaalida ee afar dhibic shan nidaamkii dowladii indigaati labada kun iyo afartii lagu soo dhisay iyada oo afarta beelood ee waaweynna ay u heleen min lixdan iyo kow xubnood halka beesha shanaadna ay ka heshay soddon iyo kow xubnood hase ahaatee beelaha oo farqaha isku haysta xubinnimada baarlamaanka iyo xubno ay guddiga farsamada dib u celiyeen ayaa tirada guud ka dhigtay ilaa iyo hadda mid aan dhamaystirneyn inkasta oo liiska lasoo bandhigay iyada oo dadka qaarkii ay goor dambe ku baraarugeen inay ka maqan yihiin ayaa misana dadka badankood waxay u arkaan in uu si musuq maasuq ku jira u gudbay sheekh jaamac xaaji xuseen waa xubin hore oo baarlamaankii ku-meel gaarka ka tirsanaa waxaana uu qabaa fikirkaas waxaan sheegayaa waxyaalahaas dhacay waxyaalo aada looga murugooday in ay yihiin xataa mustaqbalka soomaaliya la dhihi karo waxay gelin kartaa mugdi maxaa yeele waxaa loo baahnaa in dawlad rasmi ah oo xalaala in ay dalka ay ka hanataado laakiin markay timaado in min jeclaysi hebelaan jeclahay meesha hala ii geeyo ay dhacdo in lacag inta la adeegsado waan yaabnay aadaan u tacajubnay haddii ninkii meeshii lacag uu la yimid lacag fara badan meesha uu ku bixiyey war ninkii asaga ahaa dadkii iyo dalkii oo si guuda oo isaga uu ka dhashay si gaar haddana meeshii uu ka yimid ma wuxuu u tari karaa mise wuxuu ku xisaabtamayaa dhaqaalihii iyo hantidii uu ku iibsaday kursigaasi siduu u heli lahaa uu dib ula soo noqon lahaa taas waxa waaye ceeb waayo iyo fadeexo ceeb iyo fadeexo waayo ama rag saxiixiyaal ha ku lug lahaadaan ama rag dawladda xubnaha sare kamid ah ha ku lug lahaadaan maaragtay laaluush ha u bixiyeen waa waxyaala cid u wa liiskan waxaa ka maqan rag badan oo magac ku lahaa soomaaliya kuwaas oo galay liisaska shuruudaha dadka dembiyada dagaalka loo haysto sida guddiga farsamada uu sheegay waxaana uu soo baxay saacado un kadib markii madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka shariif sheekh axmed iyo ergey gaarka qaramada midoobay arrimaha soomaaliya augustina mehiga ay kasoo horjeesteen in dad gaar ah laga reebo baarlamaanka hase ahaatee lama ogo sida xaalka uu ku dambeyn doono zaynab abuukar v o a muqdisho